ma ahan bur la fooliyeynayo ee waa dhoobo laga sameynayo burjiko hawshani waxaa haysa oo faraha kula jirta deeqa cabdulaahi oo xirfadan ka dhaxashay waalidiinteeda shaqadan abka gaar wiilka ammaan aan dhahnaa annaga dhanaana alaga soo gaari dhulka dhanaani u yaraan sano hallah aan dhalin ilaa hallahaan waa wadnaan ayeeyadeeni ayeeyadii dhashay haa hooyadeeni annagana waa ku soo barbaarni annagoo laba iyo toban jirno annagoo toban sano jirno saa u bilaawna farahan ku haynaa ma ujeediin see loo sameynaayo qoraxdaa la dhigaa dhoobadhoobey aa la dhahaa caro oo meel oo macnaha gashay oo waxa ka imaaday badda oo u soo socdaan meel fadhiisatay oo gaduudan dhoobadhoobey la dhahaayo waaye meesha markii laga soo xaabiyo lacagaa lagu keenaa jabaankii hal doolar iyo bara lagu keenaa markii lagu keena waa degsaneey qoraxdaa dhigeey qoraxda markii dhigtid waa soo xaabinaya haddana saana ugu shubey meeshaan haddana waxaa ku shubeyneen biyo waa qasay waa khamiirinaya waa la huurinaya markii la huuriya kadib waa kana haddana ciid la-aan samaysmaayo waa ka ciidaana lagu shubaa ma ujeedaa waa ka saan waaye haa iibsashada burjikooyinkan ayaan lahayn suuq wanaagsan sida ay sheegayso deeqa hadda waxay u gataan dadke saan markii hadda oo saan lagu dubo jaqafaa la gelinaa jaqafkii markii la geliyo dadkiisoo dalba toban shan iyo waxaas bakaaraa geynaya haddii laga socodsada lebadaa kal meel guriyay ku iilaanayin dadkana isku tabar maaha qof mar maanta dhan wuxuu qoraa afar qof waxay qoree shan qof waxay sameeyanaya toban isku hal maaha ma oho si la mid ah waxaa nolosha qoyskeeda ka maaraysa furqaan maxamed oo shaqadan bilowday tan iyo siddeed iyo toban jirkeedii waxay tilmaamtay inay u soo joogtay waayo badan burjukooyinka ay farsameeyaan ay lahaayeen suuq xooggan baashaanaa quraxda dhignaa waa la khamiiranaa markaasaan camal loo khamiiriyo beriis waxdiyaa la qoraa intii lix sac waan laga farxalnaa bil ay qaadanaysaa umalo gurigaa la gelinaa waa la huurinaa baasha waa la sii duwaa waa kadibaa gelgelis iyo waxaas shamiinta iyo waxa lagu sii gelinaa subaxdii waa markoo bir markaa quraacada samaysid laba sac camal aan fadhiisanayna waa sameynay toban xab toban iyo shan xab camal alaa wax mustaqbalo oo la dhahaayo ma jiraan meeshan waxyar cuntacunta iyo waxyaalahaas wax lagu doonta camal laga soo baxaayo nolol maalmeedkaas le laga dhacsanaa ma wax faa'iida ay lehdaan keliya ma soo saaraan burjikooyinka ee sidoo kale waxay farsameeyaan tinaarka muufada lagu dubo idinka iyo waxyaabo kale sida uu sheegayo cabduqaadir xasan oo ka ganacsada wallaahi ilaa afar nooc shan nooc lix nooc way badan yihiin ade waa dhariyaa ku jiro midaanaa ku jirto tinaar waaye aadan muufadaa lagu dubtaa kanoo kalaa jiro uunsigaa lagu shitaa seen idinka uunsigaa leeraa uunsigaa lagu shitaa ma fahanti tanoo kale burjikada waaye ayadoo yar waaye macnaa way yar tahay hadda midaan islaamaha aaday u jecel yihiin canjeerada iyo muufada iyo maaragti ay aad ugu jecel yihiin midaanna tanna ayadoo weyn waayaba waa tii raashiinkii wixii dhan lagu habeynaa waa macnaa ma fahanti midda kalena ade tan horta mustaqbalkeeda aaday isiga badan tahay waa bulshada aaday u yaqaaniin ma fahantaade waa inay ku adeegtaan tanoo kale ayadana waa burjiko kenyaatiga hadda laga dhaxlaanay sheegaayo anagaa inta ku sameyna ma fahantaade ganacsigooda oo mar uu lahaa dhaqaale kaafiya qoyskooda ayaa isbeddel hoosudhac daqli ku yimid kadib markii ay soo kordheen sannadihii dambe soo dhoofsiga burjikooyinka dabadaha lagu soo waarido dhiirigelinta xirfadlayaasha u istaaga daboolidda baahiyaha bulshooyinkooda waa mid door u leh waddamada horumaray afrikana seejiyey dhabaha horumarka dhaqaale